gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliy ayaa si rasmiya u dhagax dhigay buundada saalax jeer oo burbur xooggan uu soo gaaray taasoo aan la marin in ka badan soddon sano munaasabadda dhagaxdhigga buundada saalax jeer ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda hirshabeelle mahad maxamed xasan isgudwaa wasaaradda maaliyadda hirshabeelle ee gobolka hiiraan ciilow joobane maamulka degmada jagweel taliyaha saldhigga booliiska degmada beled wanaagga shaanle cabdulaahi maxamuud siyaad rugta ganacsiga gobolka hiiraan gaadiidleyda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha gobolka hiiraan maxamed sheekh cali ayaa ugu baaqay cid kasta oo waxhaysata inay ka qeyb qaataan dhismaha buundadan waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaan ka soo qayb galno buundadii saalax jeerra oo muddo soddon iyo dhowr sano ah duunsaneed in maanta ay jaaniskeedii noqotay in la dhagax dhigo islamarkaasna ay haddana ku soo aaddo guddoomiye muuse salaad xilligiisii inuu asaga dhagax dhigo awalan guddoomiyaha waa u mahad celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa xilkan adag iyo hawshaan uu istaagay ayaan uga mahad celinaynaa runtii buundo dhowr iyo soddon sano duunsaneed inuu maanta asaga u istaago dhagax dhiggeeda annaga haddii aan nahay ka rug ganacsi ahaan waxaan diyaar u nahay in haddii alla yidhaahdo aan garab istaagno buundadan shaqadeeda haddii ilaa yidhaahdo wixii kaalinoo nooga aadan inaan maaragtaa qaybteenna ka qaadanno marka waxaan kaloo ugu baaqaynaa dhammaan haddii aan nahay rugta ganacsiga labada gobol waxaan ugu baaqaynaa rugta ganacsiga soomaaliya iyo rugaha kale ee isteydyada inay ka qayb qaataan laftooda baaqaasaan u jeedinaynaa waxaan kaloo baaq u jeedinaynaa dowladda federaalka iyo dhammaan cid alle cidday khusayso arrimahan inay qaybtooda ka qaataan waxaa kaloon baaq u jeedinaynaa dhammaan ummadda reer hiiraan meel kastay joogaan dal iyo dibad inay ayaga laftooda kaalintooda ka qaataan insha allahu tacaalaa haddii alla yidhaahdana waa la soo bandhigi doonaa hawshaan iyo siday u socon doonto iyo sistamka iyo guddiyada iyo nidaamyada lagala soo xiriiri doono gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliya ayaa sheegay in maamul ahaan ay qaadan doonaan doorkooda islamarkaana cid kastoo waxhaysata looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dhismaha buundadan
buundada saalax jeere oo runtii ah buundo isku xirto dhammaan dalka soomaaliya buundadaas waxay ahmiyad u leedahay guud ahaan dalka soomaaliya waxay burburtay sida taariikhda ku xusan siddeetan iyo sagaalkii oo aan isleeyahay in laga joogo soddon iyo toddoba sano soddon iyo lix sano runtii intaas oo aad dareemi kartaan in buundadani burbursaneed togga dhinacayga dhinaceenna maro yacni gaadiidku uu isticmaalo marka xilliyada roobka la gaarani waqooyi iyo koonfur gaadiidku u kala go'dooma inta biyahaas iyo roobkaas iyo waadigaas biyuhu ay ku socdaan sababana inta ugu badan shilal kala duwan maadaama uu meeshu tog tahay waxaan rabnaa insha allahu tacaala aan halkan maanta u nimiday inaan dhagax dhigno sidii buundadani muddo dhow ay u noqo leheday buundo la isticmaalo dadkuna ay uga faa'idaystaan gaadiidkuna uga faa'iidaysto waxaan rabnaa in dadka soomaaliyeed dhammaan ay ka wada qayb qaataan maantay oo aan dhagax dhigayno buundadan waxaan rabnaa inaan bulshada soomaaliyeed iyo adduunka intiisa kaleba aan u sheegno jeebkeenna iyo akoonkeenna iyo yacni dhinac kastay tahay hal doorar annagoon maanta u haynan waxaan ku riyoonnay in buundadaas maanta la dhagax dhigo oon isu soo raacnay inteennaan waxa aan ku tashanaynaa waa jeebabka dadka muxsiniinta ah haddii ay gudaha joogaan iyo haddii ay dibadda joogaan fikirkaasaan keennay waa dhagax dhignay waxaan rajaynaynaa inay riyadeennu ay rumoobi doonto haddii alla idmo waxaan u baahannahay waxaa la yidhaahdaa aayad qur'aana inay maanta halkan ka dhaqgashaan rabnaho wastabiqul khayraad ah in dadku ay u tartamaan khayrka maadaama sadaqo jaariya ay tahay buundo dan guud ah oo dadku wada maraan ay tahay oo halkan ay marto qof masaafur ah oo salaaddii laga khafiifiyey si ay ugu fududaato waxaan rajaynaynaa qof kasta oo ka qayb qaadata arrintaas inay miisaanka qiyaaman ay u korayso sadaqa jaariya inta buundadaas la dulmara insha allahu tacaala adduunkana ay sharaf ku yeelan doonto waxaan rabnaa dowladda federaalka dowlad goboleedyada oo midda annagu aan ka tirsanoo hirshabelle ka bilaabanayso iyo inta kale dadka muxsiniinta ah dadka ilaahay wax u dhiibay shirkadaha dhammaan inay ka qayb qaataan cid kasta ay ka qayb qaadato arintan siday u dhaqangeli lahayd insha allahu tacaala waxaa jiri doona guddi arintaas u xil saaran aamin ah lagu kalsoonaan karo hadhowna lagula xisaabtami karo meesha halkii doolar oo adiga aad ku darsatay buundadan meesha ou mara aad kula xisaabtami doonto buundada sarac jirre oo gooday sanadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii ayaa ku taala waqooyiga magaalada jabweel ee gobolka hiiraan taasoo muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadka u kala safraa gobolada koonfurta iyo waqooyiga dalka waxaana lagu wadaa in muddo saddex bilood ah lagu soo gebagabeeyo dhismaheeda